maamulayaasha dalka la baxay somalilan waxay maanta sheegeen inay qabteen lix qof oo laba ajnebi tahay afarna reer puntland kuwaasoo ay sheegeen inay sharci darro ku soo galeen xadka somalilan wasiirka gaashaandhigga ee somalilan cabdilaahi cali ibraahim oo hargeysa ka hadlay waxa uu dadkaas ku eedeeyey inay doonayeen inay macdan iyo shidaal ka baaraan deegaano ka tirsan somalilan hase ahaatee ka mid ah dhulka ay labada dhinac ku muransan yihiin haddaba yuunis cali nuur ayaa khadka telefoonka ah magaalada boosaaso kula xidhiidhay cabdulaahi saciid samatar oo ah wasiirka amniga ee maamul goboleedka puntland waxaana uu weydiiyey waxa uu kala socdo dadkaas ay somalilan qabatay wararkaas walaal runtoodu sidaa ma aha arrinta sida u sheegay wasiirkaasu ma aha xaqiiqada ayaan hadda idin sheegayaa waxa weeya horta laas qoray waxay ka tirsan tahay puntland bay ka tirsan tahay dadweynuhuna waa ogsoon yihiin adduunkana waa lagooda ogsoon yahay maamulkeedana hadda waxaa gacanta ku haya puntland ka halkaasaan uga baxaya arrinta dhacdada oo dhacdayna waxaan waxaan hadda uga jawaabayaa sidan tobankii saaca oo habeennimo oo xalay ayaan war ku helnay in niman ganacsato ah oo kalumayst ka ganacsada kalluumaysiga oo lix ah lagu afduubay magaalada laas qoray markaanu ka war helnay arrintaa iyada waxaanu la xiriiray ciidankii meesha joogay baanu la xiriiray oo ree puntland waxay naga codsadeen markaa inaanu gacan ciidan usoo diro ciidan baanu markaa usoo diray muxuu aha raggii isugu jiray technico dabad meeshii bay tageen habeennimada saakay tageen waxaanu ku war helnay in ciidanka waxay noo sheegeen afarti nim afar qof oo soomaaliya inay heleen oo gabadhi ka mid tahay laba nin oo kalluumaysato ah ganacsato kalluumaysi nina wuxuu ahaa chinese nina waa yemeni dad iska caadi bay ahaayeen labadaa nin bay la hareen muxuu ahaa nimankii burcadda ahayd dabeedna waa la carareen ciidankiina ilaa muddo adigu ilaa laba saac saddex saacado ayay goobayeen buurahay la galeen waxaana marka dambe naloo sheegay dhinaca eergaabo nimankii burcadda inay ula fakadeen labada nin nina waa yemeni nina waxa weeye muxuu ahaa waa chinese waana dad weligood ka ganacsan jiray xeebaha oo laga yaqaan xataa horeen laas hor ay u tegi jiray ruqsadna uga haysta puntland deegaankooduna muddo ina joogay dee hadda boosaaso joogo deganaa nimanka afduubana waa burcad burcad weeye waana laga yaabaa dee burcad beryahan waad ogtihiin ninkii xoogaa midabkiisu cad yahayba waa afduubaan hunguri baa laga doonayaa laakiin ma ahayn afduubkoodu afsiyaasee wax siyaaseed ma ahayn wuxuu ahaa xag ganacsigu xag waxa weeye ka faa'idaysi oo burcadaas lacagta doontay ahayd marka mana aha niman shaqo kale lahaa xaggay laga qabtay ka galeenna ma aha xagga beriga wa xagga baddaad leedahay maya badda kama gelin beriga sidaanu ku maqalay waxa weeye nimankaas waxay tageen laasqore laasqore hadda caadiga annaga noo tahay waa habeen iyo maalin waa la tagay waa magaalooyin ka tirsan muxuu ahaa puntland ka tirsan weye haddana adigu hadda kolleyba un odayaashii iyo muxuu ahaay ciidankiiba baadigood bay ku jiraan waxaan rajaynaynaa in ay muxuu ahaa sacaadatul wasiir waxaan ujeedaa hadday kalluumaysato ahaayeen mile waxaa tiri kalluumaysato ahaayeen ma dad doonya wato xaggan badda laga qabtay marka ahayd mise berrigay markaa joogeen bahal kanaan kuu sheegayo waxa weeye bahal dadku ay xeebaha laga helaa xeebaha ma doonayo wax doonyo iyo muxuu ahaa saxiimadii loo kaxaysto maaha marka xeebahay ka helan xeebahay kasoo urursadaan dabeedna jawaan bay kusoo gurtaano waa ay dhoofiyaano dubay iyo chinese china meelaasaa loo dhoofiyaa labada qofna waa shiine iyo yamani ma ka warhayeen dawladdu maamulkiinu ma ka warhayeen de caadi bay u joogaan boosay joogaan dad ka kalumaystay ahaayeen meesha oo muxuu ahaa mar laas horay bay tagaan mar waxay tagaan caluula wax mashaakil oo ay qabi jireen ma jiran iska caadi bay ahayd laakiin wasiirkan gaashaandhigga ee somaliland waxa uu sheegay in ciidamadoodu in ay soo qabteen kumuu tilmaamin dad kaleo ama hubaysna ama budcadi inay soo qabatay adeer wax ka wax arrinta iyadaa wax ka jira ma jira ciidana meesha uma joogaan waa un iska hadal maaragtay jeclaysi weeye wax maaragtay muxuuaha ciidama oo meesha u joogana ma jirin waa un niman burcada oo magaalada dhexeeda laga qabtay waa un dadku waa taqaanaa de waardiye iyo muxuu ahaa muxuu ahaa iskama ilaalin ma laha marka iyagana caadi bay uahayd inay tagaan meesha iyo meelo kamidaba ay tagaan oo dalkoo dhan caadi dadka puntland oo dhan ba isaga gooshaan oo ay kasoo urursadaan bahalka marka niman burcado mana hubaysneen oo hadday hubaysan yihiin waxbay ahaan hadday ka baqayaan dee meesha hadday joogaan ciidan muxuu ahaa soomaalia mana ay galeen hadday galayaan ciidan ahaan bay ku geli lahayn marka taas waxay muujinaysaa dad iska caadiya inay ahaayeen cabdulaahi si kale u socday maahane dad baalkaa urursanaya bay ahayn oo masaa oo caadi cabdulaahi sida aad sheegtay ciidamaad dirteen markaa dadkii bar baa lasoo furtaa tidhi wasiirkan kale isagu ma sheegin wax dagaala ama weeraroo meesha ka dhacay maxaa keenay markaa intii soomaalidu un inaad soo furataan ajanabigii aad ka timaadaan ma furan adeer anagu ciidamada waxaan u dirsanay waxa weeye saldhigii iyo ayaan weydiistay wax yaraan ciidan baan u baahannahay maadaama burcad waxay yihiin oo de burcadka waxay ka baqayaan dadka burcad inay soo ay gacan siiyaan caadi baan ugu diraa waxaas markay dhacaan haddaan ciidamada intay tegin bayna nimankay la baxsadeen kuwana iyagaaba sii daayay oo ma soo furin waa kuwa la sii daayay sii daayeen kuwa soomaalida weeye laakiin burcad de waayo waa garan ka dhayo soomaalida waxba ka heli maayaan dadkaas madow waxba ka heli maayaan dadka caddaankaada markaan waxba ugaarsadaan marka sidaasana loo qabtay nimanka qabtayna waa burcad wax ciidamo ah oo lasoo diray oo ka socda soomaalidana meesha ma joogaan mana iban ugu dambayntii sacaadatul wasiir waxaan ku weydiiyey meeshan waa la ogayay horta khilaafka idinka iyo somaliland idinka dhexeeya maaha wax cusub degaanada khilaafkaasi ka taagan yahayna waa la ogyahay idinkuna waad og tihiin marka meel sideedaba aan ammaankeegii sugnayn oo khilaaf ka taagan yahay oo idinka iyo iyaga midna la odhan karo maamul buuxa oo gacan buuxda ah kuma leh marka horeba maxaa keenayna dad ajanabiya gaar ahaan tidhaahdo ruksad baanu u siinay oo annakaa u fasaxno way tegayaan horta runaantii marka la eego waxa saa u sheegaysaan arrintu maaha puntland ayaa muxuu ahaa xakunta deegaamada dadkuna waa ogsoon yihin iyana waa ogsoon yihiin markay sheegayaan waa ogsoon yihiin laasqore waxay ka tirsan tahay puntland bay ka tirsan tahay taasoo hadal kuma jirto waana ogsoon yihiin ninka sheeganayaana inaan ka warqabin weeye hase yeeshee midaan haddaan kaaga jawaabo waxa weeye anagu uma siino ruksad meelaha iyagu caadi bay dadku u tagaan masalan ninka caadiya ka kalumaysanaya caaluule oo kale iyo baargaal iyo ayl waxa waa caadi bay u tagaan wax ruksada laakiin dhulkaasi dhul la isku haysta maaha joogaan puntland ay joogaan ba maadaama nimankan ajnabi ay ahayn airboor kasoo degeen waa muddo ay meesha joogeen hoteelay degan yihiin waa ninka yemaniga iyo markaan kuu sheegaya chineska dad caadi oo halka ka kalumaysta bay ahaayeen wax shaki oo haddana aanu ka qabnaba ma jirin oo iyagaa tegay oo iskooda u tegay anaguna kamaan dhacin waayo dhulkaas waxaan u qabnaa inay yihiin dhul puntland ay ka taliso wax mashaakil laakiin dee burcad tuuganimo iyo burcadeed meel kasta ay ka dhici karaan boosaaso dhexdeeda meel kasta waa meel ay ka dhicin male burcadnimadu wasiirka amniga ee maamul goboleedka puntland cabdulaahi saciid samatar oo qadka telefoonka ee boosaaso ugu warramayey yoonis cali nuur